kulankani oo ay ka soo qayb galeen xubno ka socday beesha caalamka siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxaa lagu falanqeeyey qaabka looga hadli karo shirkaasi iyo waxyaabaha muhiimka u ah dalka iyo dadka soomaalida cabdiraxmaan yuusuf cinte oo ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada shirka london ayaa faahfaahin ka bixiyey ajendaha shirka iyo waxyaabaha ay dowladdu halkaasi la tegi doonto shirku wuxuu leeyahay afar ajende ajendaha koowaad wuxuu yahay arrimaha la xidhiira amniga amniga ahamiyadda koowaad u ah dowladda cusub afarta ajende ee uu shirku leeyahay afartaba waa kuwo muhiim u ah dowladda cusub marka iyagoon baa la waafajiyey qodobkaas amniga ah qodob walbana waxaan ku hoos jira faahfaahin haddaan ku hormaro afar qodob oo kalea kusii hoos jirta kow wuxuu yahay in soomaalidu ay geyso la tagto london heshiis siyaasadeed oo xagga amniga ah kaas oo u dhaxeeya dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada kaasoo qeexaya haykalka hay-adaha amniga militariga booliiska iyo nabadsugidda taliska iyo kala dambeynta ciidamada mas-uuliyadda iyo dhaqaalaha iyo agabka ciidanka sidoo kale cabdiraxmaan cinte waxaa kale uu ka hadlay in shirkani uu yahay shir caalami ah kana soo qayb geli doonaan dalal kor u dhaafaya afartan dal shirku waa shirweyne caalami ah oo ilaa iyo dhowr iyo afartan dal iyo hay-ado waaweyn ay ka soo qayb geli doonaan oo dhici doona tobanka iyo koob iyo tobanka bishan maanta labada ah haddii alla idmo waxaana wadajir u shir guddoominaya dowladda martigelinaysa u k qaramada midoobey iyo dowladda soomaaliya oo wafdiga uu hogaaminayo madaxweyne farmaajo guddoomiye cabdiraxmaan cinte waxaa kale uu sheegay in ay ka mid tahay ajendaha shirkaasi waxyaabaha loogu hadli doono oo muhiimka ah cunaqabateynta hubka ee saaran soomaaliya muddada dheer waxaana uu sheegay in soomaaliya in laga qaado cunaqabateyntaasi si ay u soo gadato hubka ay u baahan tahay inay u isticmaasho gudaha waddanka soomaaliya saa ogtihiin kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii ilaa hadda soomaaliya waxaa saaran cunaqabateyn xagga hubka ah inkastoo la dabciyey sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii oo wax weyn runtii laga bedelay oo in badan oo hadda hubka ah aan keensan karno haddana dowladda waxay jeceshahay in kama dambaysta la gaaro meel looga kaaftoomo in markii aan hub soo iibsanayno ilan dowlad madax bannaanaan nahay aan mar walba u sheegno golaha ammaanka sida hadda xaalku yahay iyaduna waxaan ka samaysannay jadwal aan isku ognahay annaga iyo beesha caalamka oo aan london la tegi doonno jadwalkaasna waxaa asalka ah sidoo kale ma aha jadwal wakti keliya ku xiran wuxuu ku xiran yahay annaga inaan la nimaadno waxyaabaha marka horeba keenay in cunaqabateynta la saaro oo ah in dowladdu ay keli ku noqoto haysashada iyo isticmaalka hubka saa ogtihiin hadda dowladdu keli kuma aha arrintaas dad badana hubka haysta oo argagixiso leh oo maaragtay shacab leh cid walbaa hubaysan waxaana laga rabaa inaan la nimaadno inaan ka baxno arrintaas ugu dambayntii cabdiraxmaan yuusuf cinte waxa uu tilmaamay in arrinta siyaasadda iyadana halkaasi looga hadli doono waxyaabaha ee muhiimka u ah siyaasadda oo uu sheegay in wax weyn isbeddel ah lagu samayn doono siyaasadda marki la yidhaahdo iyadana waxaa ku hoos jira laba ajendo waaweyn midka koowaad dardargelinta dib u eegista dastuurka wadajirka dalka wuxuu waxaa hadda asal u ah in aan leenahay dastuur ah heshiis bulsho laakiin weli qabyo ah oon dhammaystirnayn waxyaabaha ugu waaweyn oo aan marka hadda diyaarinayno ka mid a qaabkii aan aan u mari lahayn inaan dib u eegis ku samayno dastuurkaas xukuumaddii hore ama dowladdii hore wax badan ay runtii ka samaysay iyo baarlamaankii hore dib u eegistaas meelna waa soo gaarhsiisay laakiin waxyaabaha waxyaaba waaweyn aan weli habsan maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah qeexidda awoodaha u dhaxeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada wadaagga iyo qaybsiga khayraadka dabiiciga ah iyo dakhliga dalka oo aad ogtihiin in arrin aad u weynay tahay sidii loo wadaagi lahaa khayraadkana looga soo wada bixi lahaa laakiin loo wadaagi lahaa ama kulumaysi dheh ama beero dheh ama xoolo dheh ama wix dhulka hoostiisa ku jira dheh ama badda hoostooda ku jira dheh qaadashada nidaamka dowladeed ee aan u baahanna inaan qaadanno hadda nidaam baarlamaanina ma nihin ma wada nihin nidaam presidential wax la yidhahdo madaxweynuhu oo awood wada leeyahayna ma wada lihino waxaan leenahay hybrid mid la yidhahdo isku darsoon isagana inaan caddayn kala nimaano qaabkii aan u aadi lahayn iyo arrin ay ka mid yihiin maqaamka caasimadda oo kale oo iyadana weli arrin taagan ah axmed xasan colaad v o a muqdisho